أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa habeennimo khamiis ah taariikhduna waxay ku beegan tahay soddonka bisha rajab sannadda kun afar boqol lix iyo afartanka hijri ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna faaf reebka wararka barnaamijkeenna faaf reebka wararka qodobada caawa eed ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona hal nima oo nabadoonahoo xawaadla ah ama odaya oonan wacin oo lambarkiisa aanan ka wicin oo saddex qodob aanan u sheeginu ma jirto marka koowaad inuu nabad ku soo dhowaado cadowga ilmihiisa uu ka reebtiyo gaalada baaq nabadgeliyo oo gogoleedna aan isu u nimaado golaha nuqabada iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ee hiiraan oo booqday deegaanadii maalmihii lasoo dhaafay sida xun loogu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta beero yabaal oo weli ay bilqan yihiin bakhtiyadii baadiyoobay ee buulo burda laga soo abaabulay waxaad maqli doontaan odayaasha iyo waxgaradka ee goobta booqday oo ka kor khudbeeyey meydadka cadowgaas sidoo kale barnaamijkeenna faafreebka waxaad ku maqli doontaan waxa bogaadinta iyo ducada iyo runtii in la xusuusta naga mudan waa raggaas waxa aan leeyahay marka si guud dadka muslimiinta ah wiilashaas ee aabbayo hooya dhalay ilaahay subxaanau watacaala baa ku karaameeyey waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan oo boogaadiyey geesiyaasha tawxiidka ee sida adag ola xisaabtamaya maleeshiyaadka murtadiinta isaga oona shacabka soomaaliyeed ugu baaqay in ay soo haleelaan jihaadka ka socda dalka soomaaliya sidoo kale barnaamijkeenna faafreebka caawa waxayd ku maqli doontaan
watu wanalia why are you crying is not your government is not your country he has, he has no he has no reason to to give you anything I mean, madaxda dowladda saliibidda ah ee kenya oo ka argagaxay go'aankii oo gaal donald trump ku joojiyey dhaqaalihii maraykanka ku siin jiray kenya uhura kenyaata oo shacabka kenya ku yidhi joojiya ooyinta iskana hilmaama maalmaha maraykanka waxaad maqli doontaan warbixin aynu si gaar ah isdultaag ugu samayn doonno oo arrimahaas aynu ku qaadadhigi doonno sidoo kale barnaamijkeenna waxaad ku maqli doontaan sidee shacabka soomaaliyeed uga falceliyeen tallaabada kooxda riddada ay heshiiska kula gashay sharikad calooshood u shaqaysta ah oo laga leeyahay dalka maraykanka jabhadda mucaaradka faano oo digniin culus u dirtay nidaamka xabashida etoobiya ee madaxda uu ka yahay abiy axmed militariga suudaan oo la wareegay mid ka mid ah saddexda magaalo ee ay ka kooban tahay caasimadda khartuum qodobadaas ayaad faafreebka ku maqli doontaan waxaana barnaamijka idiin soo jeedinaya aniga waxaa igala qaybgalaya walaalaha shayba iyo maahir dhegaystayaasheenna wilaayaadka waxay nagala socdaan xarumaheenna kala duwan ee aynu ku leennahay wilaayaadka dalka halka dhegaystayaasheenna caalamkan ah ay inagala socdaan mareegaha internetka iyo life streamka mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka
نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى رغم طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جواد waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkeenna faafreebka wararka ayaanu sii guda galaynaa sida qodobadiisaba idinku maqlayseen golaha nuqabada iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa waxa ay booqdeen deegaanadii maalmihii lasoo dhaafay sida xun loogu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan deegaanka beere yabaal oo weli ay bilqan yihiin bakhtiyadii murtadiinta kuwaas oo kolkii hore dagaalkooda laga soo abaabulay magaalada buulaburde ku soo dhowaada dhegaystayaal qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee booqday deegaanka islamarkaana ka kor khudbeeyey meydadka cadowgaas maanta waxaan joognaa makaanka beere yabaal dagaalkii maxalmad ahay oo ka dhacay ayaa joognaa anakoo ah odayaashii beesha xawaadle waxaan shalay ka digaynay oo ummadda aan ugu digaynay xawaada aan ugu digaynay maanta ayaa indhaha ku haynaa waxa meeshaas yaallaa waa meyd waxa maqanna waa ka sii badan yihiin waxa yaalla hadda indhahaynu ay ku haayaan waa toban nin ayaa meeshaan taallo waxa duurka ku maqan oo lala-yahayna wax la sheegi kara maahan waxaan leeyahay marka xawaadlow xawaadlow waa idii ka dignay waan idii ka dignay waxaan idii dignay dagaalku dagaal taqaanin maahan waa dagaal jihaada war ka hera war dagaalka ha dhaafo mar hore aan idii ka dignay waxaan idii dignay idii ka dignayna maanta ayay meeshaan yaaleen ummadda xawaadlo waxaan u sheegaynaa war haraayid wixii hore waaba tageen war wax dheer oo idii dambeeya qabsada war ilmaha qabsada war ilmaha yacni guryihii ka soo tagaa oo ergii ka soo tagaa geelii ka soo tagaa oo dagaala ilmahaas qabsada war ilaahay ka baqa war waxaan idiin sheegaynaa koraan idiinla hadalnay hoosaan idiinla hadalnay wax kastaa idiin sheegnay war dagaalku waa dagaal diimeed dagaal ma ahan shicib dagaal ma ahan qabiil war ilaahay ka baqa waxa idin ka maqan oo ummadda soomaaliyeed gobolay degan tahay wax yacni dagaalo shabaab waa joogaa wax dagaalo ka socdana ma leh war dagaalka maxaa idin geliyey war ragaa idin gadahaayo war xawaadlow ilaahay ka baq war kitaabku u soo noqo war wixii dhacay waa dhaceen hadda isbirqabo xawaadayntaasaan leeyahay ee qolada oo xawaadaha ka dhashay oo gadana oo cali jaata ka mid yahay oo sambaloolsha ka mid yahay oo xawaade ina gata rabo war ilaahay ka baqa ilaahay maba ka baqaysiine toobaduse waa furantahay berga toobo keena ummadda xawaadlaha gadannaha war dowla haddaa tihiin dowla haddaa tihiin dowlo meeshay joogto waa la yaqaanaa adunkoo dowlo sheegana afar wiiloo macaawis leeya aa guryaha ina kala soo baxdina dagaal gala leedihi war ummadda ha qarrabinaha war dowla haddaa tihiin meeshay dowla joogtay taga war xawaadlaha gadannaha war xawaadlaha gadannaha ilaahay ka baqa ilaahay maba ha ka baqaysiin laakiin toobada waa furantay hadda aan soo hanuujiyin toobada gorba ilaahay idinka aqbali doono nimanka murtadiinta ahoo yacni kollaytaba nimankaan gadanaa intaasaan leeyahay waxaan kaloo ku darayaa waxa meeshaan yaallaa maanta waxa waaye meyd xawaad leeh waana ka dignay dignaanshadiina hadda berga waxaanay dhaxashay waxaan rabnaa marka maanta kadib inaysana dhicin waxaasu xawaadlow warkaayna maqal xawaadlow warkaayna maqal xawaadlow ismaqal xawaadlowna maqal waxaan anaku waxaan u ku baaqnay nabadgelyo xarakatu shabaab mujaahidiin hadday wax idinka hayaan annakaa wakiilka oo yacni idinka soo qaadayn gogolaan idin dhigaynaa imaada waxaad ku sheeganaysa ku sheegta haddayna waxba idinka hayna waa dad islaam oo kitaab ilaahay wade ummaddaad lamatihiina ummadiina dabakaa intaas ayaan leeyahay waxa indhahayna berga ay haayaan oo beero yabaal dhexdooda yaallo waa toban qofood inta maqan waa ka badan tahay anugu odayaashii beesha xawaadlaan nahay nabadaa xawaad ugu baaqaynaa inta dambe ha qabtaano wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta ay taariikhdu tahay siddeed iyo labaatankii bisha koowaad laba kun labaatan iyo shan waxa naga dambeeyo gadaashayna ka muuqdo waa wiilashii la gatay oo goobta yaallo oo la soo aruuriyey wixii ama qarax la tegey ama miina la tagtay na waa tageen marka hawaadlow shalay waa idiin sheegnay berga waa idiin sheegaynaa doraadaa idiin sheegnay weli dameerkaaynu waa dameer hawaadle ma ahan mid oo kudadayashaa waa mid ina islaami waa mid nabadgelyo waa mid baaqi toban iyo dhowr jeer idiin baaqnay ku soo dhowaada ciyaalka wixii dambe caano daatay dabadeed waa qurqura layidhi caan wixii dhacay waa dhaceen waa dhammaadeen wuxuu ma ahan dagaal qabiil waa dagaal diimeed ilmo adeeraan nahay walaalaan nahay ahalaan nahay walaan ismaqalno walaan ismaqalno waxaa la yidhi nin ilmo lahayn ooba ilaahay siinin iyo nin saariyin cid u talin war berga nin ilmihiisii bannaanka geystay oo qurba geystay oo ku faanaa aniga jaamacaday ii dhigtaan iskuulay ii dhigtaan waxay jiraan kanaday jiraan switzerlanday jiraan finlandiay jiraan ku faanaa inuu wiilashayni iyo ilmahayni nagu hor waxeeyo oo nagu caraafo oo maalin walba dagaal gesho oo shan meel looga tago oo toban meel looga tago xawaad low aqli maahan walaawi culimaa udiinkii walaawi waxgaradkii walaawi neergaradkii walaawi namadoonadii walaawi samadoonadii walaawi qoladii caqliga saaxiibka u ahaa inteed aadeen caqligaadi ka daboolay waxaa la yidhi duul haddou lumiyo caqligaa laga laxaamaa waryaan caqliga nagala xaami war waan ilaahay u tawba keenno haddaan xawaadla nahay oon culummo nahay oon caamo nahay oon odayaal nahay oon nabadoon nahay oon samadoon nahay war caqliga aan ka shaqaysiino aan dib u noqonno aan wada hadalno aan wada fadhiisanno aan geed isugu nimaado aan gogol xaaranno warxaana handabay waxaan idiin sheega marka oon baaq u dirayaa shan baloosh war waxuu sheegtay dowladdow sheegtay siddeed iyo tobanka goboloo soomaaliya uu yahay mas-uul inuu jalaqsi iyo beledweyne intii ka dhexayso oo mas-uul u noqdo oo muuse salaad u yeerto oo cali jeegto u yeerto oo yidhaha wiilashayga yar oo xilliga xun ku jiro oo abaarta joogo oo ca- erika ooman yahay oo dadka jiran yahay berga aan shabaab aadno hadduu yidhaahdo ma aqliyaa noogu jiro waa nin ilmihiisii dheeraysay oo ilmaha ayna bi'inin hawaalow dib u tasho inta is arag is tasho waxaan baaq u dirayaa ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas khaliif war waxaad tahay ugaaskayni ayaa tahay waa kugu nibxaynayni waxaan leeyahay haddaad ugaas heshiin dagaalkaad ka baxaysiin dhibkaad ka baxaysiin dandaradaad ka baxaysiin diifadaad ka baxaysiin inaad ka indha qarsato ilmahaan dhammaana oo si wax walba socdo ma ahan ugaas indhaha kala qaad baaqaas naga guddoon waxaana joogaa aaggii beeryabaal oo ay ka dhacday xamladii shalay iyo xalay iyo saakay wixii tagay waaba tageen wixii iga dambeeya waa kuwaas meesha yaallo hawaadlow dhagaha fur indhaha fur aqliga fur damiirka fur aadimanka fur afka fur anfaaciga fur ku soo dhawaaw asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu maanta waxaan taaganahay meesha beera yabaal oo dagaalku ka socday shalay waxyaabihii ka dhacay ayaan dul taagannahay qayb ka mid a magacayga horta marka koowaad waa cabdi cabdulle muumin duugane ama cabdulle muumin cosoble hadba saa u taqaaniin nabadoonnada xawaadle ka mid a waxaan u imiday inaan wax xaqiijiyo oo markii waxii laguu sheegay iyo waxaad maqashaa way kala duwan yihiin aan soo dul istaago ayaan maanta aan u imid hal nima oo nabadoon aho xawaadla ah ama odaya oonan wacin oo lambarkiisa aanan ka wicin oo saddex qodob aanan u sheeginu ma jirto marka koowaad inuu nabad ku soo dhowaado cadowga ilmihiisa uu ka reebtiyo gaalada baaq nabadgeliyo oo gogoleedna aan isugu nimaado intaan nimaan aanan gaarsiino odaya ama nabadoonahu ma jiro walaalayaal waxaan shalay aan ka digaayay ayaan maanta dul taagannahay dadka meesha hadda ku laaday agoomay ka hadda saacadan agoomaa jira gabdho waxaa jira ay ka dhinteen hooyooyin gablo dhalay ayaa jira intaa annikaa la sugnay marka koowaadoo baaqaa laydii soo jeediyey haddaan wada tashanno maantay kuma dhinteen walaalayaal wixii dhacay waa dhaceen wax dhacayna soo noqon mahan waxaa dhac- hadda dambeeya aan ka tashanno waxay ummadda danteeda ku jirso oo muslimnimaa aan iskugu nimaado kitaabkiiyo sunnada aan iskugu nimaado gaala iyo wixii wadana aan beri ka noqonno wabilahi galabta waa u jeediin waxa gadaashayna yaa loo u jeedin waa wiilashayni waa wiilashii xawaadle meeshaas ma yaallo askari dowladeed waxa meeshaas yaallo waa wiilashii xawaadle waxa yacni ay ka dhinteen saakay eh, ninka la yidhaahdo ilmuhuudi ilmuhuudi agoon waa cawada islaantii asaay qaaday hooyadii dhashayna waa gablantay gurigoodii ayaa tabaa cali jayte iyo sanbaloolshe iyo intuu alla ku daro dantii lahaa iyaga waa gaareen nin intaas kamida nimanka sheegay nin kamida ee ilmihiisa meeshaas yaalliin barga ma jiro bal iska dhaafee nin uu yacni oo dalka uu jooga ma jiro dhammaan nin walba intuu ilmihiisa dheeraystay uu magaalooyinka geystay uu qurbooyinka geystay uu dibadda geystay oo intuu so- uu yacni soo baxay uu yimid dadku ka dhashay oo yacni wax ku ahaay oo dowladda ugu juriyey oo wax ku ahaayo dalka yacni dadkii u ma- u maqnaay oo intuu u yimid uu soo qumiyey oo meeshaas keenay markaasuu meesha ku xasuuqo walaalayaal waa u jeediin ninkaasi waxaa waaye nin inuu goto dadka rabo waa xawaadle inuu biyuu rabaa maalin horeento ninka la yidhaha sanbaloolshe waa yimid wuxuu yidhi xawaadlow adika mashruuca oo leedihiin iyo wasaaradda le- oo yacni leedihiin waxa uun keliya waay shabaab la dirir shabaab bas ayay la diriraa ku leedihiin beer ma lihidiin ganacsi ma lihidiin wax kaloo leedihiin male dantiina waa shabaab la dirir oo kaale annaka dadkayna yaa ka dhigay fagner yaa ka dhigay fagner qolo caloosh u shaqaystayaashii oo ruushka uu ku shaqaysana fagner dadkayna yaa ka dhigay wuxuu yidhoo kale aniga laba caloolaan buuxinaya caloosha qoraga iyo caloosha ninka sido aan buuxina dadkan wax cunami waayeen dadkan guryaha waxba ka cunami waayeen inta asiga ma soo dhammaysiistay waa dadkayni oo intuu yimi waxaas ku warramaya dadka ma fahmi waayeen xawaadle maanta wax aniga ina baarbaaro wax ma rabo ma fahmi waayeen warku ninkaas meeshuu kala jeedo xawaadle maanta dagaalkan dagaalkiisii maaha waa dagaal oo yacni caalamiya soomaaliyao dhan ayay al-shabaab joogaan meel kasta oo soomaaliya ka mid ah ayay al-shabaab ku nool yihiin dadka soomaaliyeedna waa la dhaqma waa la nool yihiin annaka saakay haa yacni nagu qasbay oo nagu kallifay inaan keligaan shabaab hor taagnaan soomaaliyo dhan aa soo fasaxday markaasaa waxaa la yidhi meeshaas ha la celiyaa la yidhi war waa diin iyo dagaal mabda ah ilaa yowmulqiyaamana waa soconayaa wallaahi oo billah talaa dagaal ma ahan berga iyo biri iyo ku dhammaana marka waxaan leeyahay xawaadle ha waantoobo waxa meeshaas yaallo waa il- wiilashoodii waxay ka maqan yihiinna waxa waaye dadkii dhalay saaka cali jeyti sambalosh kama maqno habartii dhashay iyo ilmihii dhal- ay dhaleen iyo islaantii saaki waxa waaye ay ka maqan yihiin marka walaal waxa u baaqa dadka yacni xawaadle samatalis xawaadle oo bariga hiiraan dego hawaan tooba maskaxdu ha shaqayso wiilashaas meesha yaa yaallo haddaan waxaa la yidhi caanadaa dabada la qabtaa haddaan ayay goorgoortee ha laga waantoobo ha laga fiirsado kuwa kalenta hala- ha la qabsado waa ka baxay wabillahi tawfiiq asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ay tawfiiq waxaan shalay aan ka digaynay oo xawaadlo aan iskugu nimiday waxgaradkiisa iyo culummadiisa iyo ganacsatadiisa degmada booco kala hadlaynay dadka ahalka ah oo walaalaha nahay waxaan ka digaynay beere yabaal waxaan u niminay dadkan wayba dhinteen yay ka dhinteen yay u dhinteen saaki ciddii ka dhinteen waxa isweydiin mudan ama ciddii u dhinteen ama waxay u dagaalamayeen ama hadafka watan yaa sheegi karo waa dad xoolo dhaqataa waa dad heermiyi waxaa aqliga ka xaday dad sidii walaalaha iga horreeyay bay u sheegeen inay ilmahoodii meel geystay mar walba qandaraa soo qaato war walaalayaalo waxaan leenahay oo mar labaad iyo mar saddexaad idiigu celinaynaa in aad ka waantowdaan nin ilmihiisii meel geystay yowna ku salfanin beriiskiisa ayaa ninkaas meel u saaran adiga wax meel kuuma saarnee xoolahaada iyo ilmahaada nin walbow ha gebin ayaan leenahay dadka waxaan uga digaynaa oo mar labaad u baaqaynaa dadka wax garanaayow nin walba ninmaa la dhashay ninmaa wadeeru ah ninmaa abtu ah dadka debkay ku halaagsamayaan ha laga qabsado ha shuqaawgu uma jeedaa layidhi qadigay u jeedaahe cali jayte iyo ninka la yidhaha sambaloolshe ilmahan waxay ku sasabaane deb ugu daadinaan waa karaama dool iyo jaad iyo xashiishii baktigii soo siiyeen maahine wax manaafacaada uma haayaan saake dadkaas dhintay hal ruux oo ka mid ah canugiisii ay ciddiisii ay leeyihiin hebel dhimeye war intaa ku dambaysa ilmihe ma ma jirto waxaanu leenahay dadkaas hadda wayba dhinteen ruux walbana wuxuu shaqaystay ayaa ka horeeyo samataliso waxaan leenahay ha ka waantoobaan maalin walba sidaas in meelaha looga tago hadda hadday run sheegayaan cali jayte iyo sambalolsh haddaba la soo doonaana meydkaas wallahi inaysan soo dooni karin danna aysan ka lahayn xilligaana sariiro iyo huteella ay jeefaan horay danu idiiguma jirto maalin walba yaan laydigu laca qaadanin samatalison waxaan leenahay aqligiinnu ha shaqeeyo shalaan idila hadlayn maalin walbaan idila hadalnaa annaga waxaan idiga qaadnay nabad ugaas yuusuf waxaan leenahay shalayaan kula hadlaynay shalayaan baa kuu soo dirnay ugaas yuusufow waxaanu leenahay dadkan waa dadka ugaaska u tahay ama jir dadkaada shacabka ah ood ugaas ku tahay jir ama dowladda jir oo haddaad dowladda jirtid dadkaan dan uma haysida sheeg haddii kale ugaas yuusufow dadkaadaan ka qaba dadka dabka gelinaayo la hadala ka qabo hadalkayga intaasaan kusoo ekaynayaa hada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijkeena faafareebka wararka qeybihiisa hore aad dhegeysanaysaan markan waxaad ku soo dhowaataan dhegeystayaal qaybtii labaad waraysi aanu la yeelanay waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo qaybtiisii koowaad xalay ee inoo baxday qaybtan waaliga waxa uu ku boogaadinayaa geesiyaasha towxiidka ee la xisaabtamaya maleeshiyaadka dabadhilifyada murtadiinta isaga oo sidoo kalena bulshada soomaaliyeed ugu baaqay in ay soo haleelaan jihaadka ka soconaya dalka waa kan sheekh guuleed abuunabhaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin si guud waxa aan dadka muslimiinta a leeyahay marka ugu horreysa waa taqwallahi tabaaraka wa tacaala oo aan dardaarmayo naftayda iyo nafta walaalaha muslimiinta ah meel kastoo ay joogaan ee si gaara dadka muslimiinta ah oo ku nool wilaayaadka islaamiga si gaara wilaayada islaamiga hiiraan waxaan leeyahay waxaa weeye waxaa ishaya oo maanta loolanka u dhexeeya waa xaqa iyo baadilka qof kasta oo muslim ana xoogaal buu u yahay xaqa iyo baadilka ishaya ee si mubaashir ah ragga maanta u hortaagan yacnii u jilibdhigaya oo sharafta dadka muslimiinta ah difaacaya oo gabdhaheenna iyo xurumaadkooda difaacaya oo maalka dadka muslimiinta ah difaacaya oo karaamadii ay dad muslimiin ah lahaayeen dhammaanteed dadka hortaagan cadowga raba inay bannaystaan waa wiilashaas dhallinyarada ah ee ribaadka ku jira ilaahay dartii subxaanahu wa tacaala u taagan bannaankaas iyo cadowga hortiisa waxa bogaadinta iyo ducada iyo runtii in la xusuusta naga mudan waa raggaas waxa aan leeyahay marka si guud dadka muslimiinta ah wiilashaas ee aabbayo hooya dhalay ilaahay subxaana wa tacaala baa ku karaameeyey inay camalkaa u istaagaan cadowga u jilib dhigaan ay muxuuha caabiyaan aysan wax kale ayagoo aan doonaynin ilaahay diintiisii iyo karaamada dadka muslimiinta ah difaaceeda nimankaa meesha u hortaagan oo barnaamijkaas fulinaya waxa aan leeyahay waxaa weeye dhammaanteen kuwaas inaan u ducayno ilaahay u barinno waalidkood ilaahay ugu barinno in wax ay ku farxaan wiilashooda ilaahay ka maqashiyo ee kulligoodna ilaahay subxaana wa tacaala cumrigooda uu shahaado ugu khatimo annagana aan u ducayno gabar iyo wiilba dadkaas shaqadaa ku jira oo meeshaas taagan sida runtii muuqata oo hadda ma labada maalmood oo aan soo dhaafnay jirtay oo dadkao dhan ay wada arkayeen ama ay wada maqlayeen cadowga isa soo bahaystay oo gaalada ee ridada asalka ah iyo ee nimanka loo yaqaano ee macawisleyga xaqladirirka ah ee raggii isa soo bahaystay ragga u hortaagnaa labada maalmood ee meyidkooda bannaan ka dhigay ilaahay subxaana wa tacaala uu gacmahooda ku cadaabay waa wiilashaas meesha jooga waxaan leenahay wiilashaas ilaahay subxaana wa tacala ha idan karaameeyo ee aakhiradiinna alla hagaajiyo adduunkiinna alla hagaajiyo owlaaddiinna allaha hagaajiyo ee xaasaskii iyo dadkii aad ka soo tagteen iyo ahalkii qaraabadii ilaahay tabaaraka wa tacaala badiil iyo khalab fiican allah ha idiin siiyo adkaysta sabra dadkiinna waa idinla jiraan waa idinla safarnahay habeen iyo maalin ducadiinnaan haynaa dhinaciinnaan la joogaa qofna idinkama harsano dadka muslimiinta maanta dareensan siraaca u dhexeeya xaqa iyo baadilka way idin garab taagan yihiin waxa keliya oo farriinta caawa aan gudbinayana waxaa weeye dadka muslimiinta aan leeyahay war wiilasha ha loo duceeyo ilaahay ha loo baryo ha la garab istaago dariiqa ay mareen oo ilaahay diintiisa in la difaacaana kulligan dariiqaas aan marno si karaamadeenna weligeed ay u joogto haddaan dhimannana ilaahay subxaanahu wa tacaala annagoo casiisiin oo raalli uu naga yahay aan ugu tagno haddaan maanta noolaanno aan bannaanka joognana annagoo nagala heebaysanaya oo kitaabkeenna iyo sunnadeenna haysanna oo shareecadeenna tadbiiqinayna oo gabdhaheenna ay karaamaysan yihiin oo wiilasheenna ay madaarista dhiganayaan oo odayadeenna ay masaajidda camirayaan oo dadkeenna ay yihiin dad ku nool diintooda islaamka ee xaniifka qiimaha badan yacni dadka u taagan dariiqa ay mareen inaan la marno ayaga aan garab u noqonno qofkii ay tabari dhigto oo macduura ilaahay inuu u baryo qofkii waxun tabari ay ku jiraan ama maal ha noqoto ama ha noqoto karti kale iyo dadnimo kale in aan dadkaa garab istaagno aanna u ducayno ka wilaayahaanna waa bogaadinaynaa raggaas si gaara raggii beere yabaal iyo inta u dhexaysa meesha meesha la yidhaha buula burday si guud halgan ama deegaanka beero yabaal raggii cadowga ilaahay subxana wa tacaala gacmahooda uu ku cadaabay raggaas ka wilaahyaan waa bogaadinaynaa waa idiin ducaynaynaa sabra musaabaro la imaada ogaada in ilaahay miciinna yahay subxaanahu wa tacaala inta aad toosan tihiin in dadka muslimiinta oo dhan meel kastoo ay joogaanba gabar iyo wiil kuwa qarsoon oo aan la arkayn iyo kuwa loo jeedaba in la idiin soo ducaynayo ogaada ilaahayna waxaan idiin weydiinaynaa subxaanahu wa tacaala saan horeyba u sheegay in cumrigeenna kulligeen uu shahaado noogu khatimo adinkana waxaan idin leenahay cadowgiinnana ha noqdo kii dhabarka jeediya adinkana noqda kuwii sii jeeda cadowgooda dhabarrada ka toogto wa aakhiru dacwaana an alxamdulilahi rabbialcaalamiin codkaasaad maqlayseen dhegaystayaal waxa uu ahaa waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan waa hagaag dhegaystayaal qaybihii dhexe ee barnaamijkeenna ayaannu ku sii siqaynaa ee faafreebka wararka haatan waxa aad ku soo dhowaataan xubinteennii hadal heenta oo qodobo kala duwan aydinku maqli doontaan xubinteennaas aalaaba waxaa inoo soo hojeediya walaalkay maahir moxamed haye maahir maxaa cusub waad mahadsan tahay walaalka cabdulqaadir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa howlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiintu ay maanta ka fuliyeen deegaanka masegawaay ee wilaayada galgaduud ayaa lagu gubay gaari cabdibile ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka ridada bankrafta qaraxaasi waxaa ku dhintay hal askari oo murtad ah waxaana ku dhaawacmay lix kale waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa kooxaha mucaaradka ee imaaraadku taageero oo laga qabsaday mid ka mid ah magaalooyinka ay ka kooban tahay caasimadda suudaan milatariga suudaan ayaa weli sii wada guluf dagaaleedka ka dhanka ah kooxaha mucaaradka ee gacansaarka la leh dowladda dabadhilifka imaaraadka carabta ilawareedyo milatari oo ka tirsan ciidanka suudaan ayaa u sheegay warbaahinta in ciidanka iyo taageerayaashoodu ay maanta soo gebagabeeyeen gacan kuweynta magaalada khartuum baxri oo dhacda waqooyiga caasimadda suudaan milatariga suudaan ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay horumarro cusub ka sameeyey dalkaasi gaar ahaan bariga caasimadda khartuum baxri iyo bariga niil kuwaas oo sida la sheegay kasoo wareegay geesta baadiyaha bari goobjoogayaal ayaa sheegay in laba ka mid ah magaalooyinka ay ka kooban tahay caasimadda suudaan laga qabsaday kooxda janjawiidka ee loo yaqaan dacmu sariic raadiga ku hadla afka xukuumadda al-burhaan ayaa sheegay in dhismaha wasaaradda waxbarashada laga qabsaday maleeshiyaadka mucaaradka islamarkaana uu guuleystay wejiga saddexaad ee howlgalka dib loogu qabsanayo magaalada khartuum kumanaan ka mid ah shacabka suudaan ayaa la arkayay iyaga oo ku dabaaldegaya magaalada umudurmaan oo kaabiga ku haysa khartuum wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in kooxaha mucaaradka ay weli gacanta ku hayaan dhismayaal muhiima sida qasriga madaxtooyada iyo madaarka caalamiga ah ee khartuum waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa jabhadda fano oo furin cusub ku furtay ciidanka abiy axmed maleeshiyaadka mucaaradka hubeysan ee xamaarada fano oo dagaal adag kula jira milatariga dowladda xabashida ayaa howlgeliyey ciidamo cusub furin dagaal oo kalena ku furay maamulka uu hogaamiyo abiy axmed jabhadan faano lagu magacaabo ayaa maleeshiya cusub oo magaceeda wata ka howlgelisay deegaano dhaca koonfurta itoobiya sida ay soo wariyeen ilawareedyo deegaanka ah oo u waramay warbaahinta maxalliga ah ilawareedyo deegaanka ah ayaa soo sheegay in jabhadda cusub ee faano ka howlgelisay koonfurta dalka itoobiya ay durba bilaabeen dagaalo ka dhana ciidanka dowladda ee ku sugan koonfurta waxay sidoo kale jabhadan howlgalladeeda ka bilowday koonfur galbeed ee itoobiya waxaana fariin bogaadin ah maleeshiyadan cusub ee faano raacsan usoo diray fallaagada axmaarada ee ka howlgala ismaamulka amhara tani waxay ka dhigan tahay in markii ugu horreysay ay furin cusub jabhadda faano dhanka deegaanada koonfureed kaga furtay dowladda xabashida ee uu ra-iisul wasaaraha u yahay abi waxaana durbe maleeshiyadana safkooda ku biiray maleeshiyaad kale oo kasoo horjeeda xukuumadda fadhigeedu yahay cadis ababa aasaasidda garabkan cusub ee jabhadda fano ee koonfurta itoobiya ayay u sababeeyeen madaxda jabhaddaasi ugaarsiga gaarka ah ee lagu hayo dadka qowmiyaddaasi kasoo jeeda waxay sidoo kale tani u muuqan kartaa mid sii kordhin karta beegsiga ay isku hayaan qowmiyadaha itoobiya oo ah kuwa aan isku diin iyo isku dhaqan ahayn waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa ciidanka itoobiya oo qof shacab ah ku dilay dhulka soomaali galbeed dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida itoobiya ayaa waxaa weli kusii xoogeysanaya dilalka iyo dhibaatooyinka ay ciidanka xabashidu ku hayaan dadka rayidka ah ee ku dhaqan dhulkaasi maleeshiyaad ka tirsan maamulka oromiya ee taabacsan dowladda xabashida itoobiya ayaa waxay weerar ku qaadeen tuulo ka tirsan degmada qarsaaduule ee gobolka liibaan oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed weerarka ayaa si gaara kaga dhacay tuulada haraabatuun oo toddoba kilomitir u jirta degmada waxaana ay ciidanku ku dileen mid ka mid ah dadka ku dhaqan tuuladaasi waxaa dilkan ka horreeyey weeraro ay bilihii lasoo dhaafay geysanayeen ciidanka xabashida itoobiya oo ay ku beegsanayeen dadka soomaalida ah ee ku dhaqan dhulka ku hoos jira gumaysiga itoobiya ciidanka itoobiya ayaa waxay waddada u istaagayaan dadka soomaaliyeed kuwaas oo rasaas oo dagwa qaada dadka maraya waddadaas oo u badan soomaalida ku nool mandiqadda isla deegaankan ay ciidanka xabashida itoobiya waxay sidoo kale soo weerareen muddo saddex jeer ah iyagoona dhaawacay afar ruux oo shacab ah kuwaas oo laba ka mid ah ay xaaladoodu culus tahay toddobaadyadii lasoo dhaafay oo keliya waxay ciidanka itoobiya weeraro ay ka geysteen deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ay ku dileen ugu yaraan afar qof oo rayid ah shacabka degmada qarsaaduule ee gobolka liibaan ayaa isku dayay inay ku baxaan ciidamada ka tirsan dowladda xabashida itoobiya ee dhibaatada ku haya balse waxaa is-hortaagay maamulka oromiya oo sheegay inay iyaga ka warsugaan waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladdu waxay maanta daabacday warbixino kala duwan warbixinada ku daabacan waxaa ka mid ah mareykanka oo sare u qaaday xamlada masaafurinta iyo soomaaliya oo kaalinta koowaad ka gashay liiska dadka afrikaanta ah ee la masaafurinayo hay-adda socdaalka mareykanka ayaa bilowday olole xoogan oo ay ku masaafurinayso dadka aan sharciyadda haysan ee dalkaasi ku dhaqan dadka soomaaliyeed ayaana kaalinta koowaad ka galay bulshada afrikaanta ah ee dalkaasi laga tarxiilayo liiska dalalka dadkooda la masaafurinayo waxaa ka mid ah afar kun iyo sagaashan qof oo kasoo jeeda soomaaliya kuwaasi oo loo diiwaan geliyey in la tarxiilo waxaa sidoo kale kaalinta labaad ee ku jira marka laga hadlayo dalalka afrika dalka nigeria waxaana dalkaasi ee loo diiwaan geliyey in la tarxiilo saddex kun lix boqol iyo sagaashan qof gaana ayaa sidoo kale kaalin saddexaad gashay waxaana laga tarxiili doonaa saddex kun laba boqol sideed iyo labaatan xubnood sidoo kale waxaa liiskan ku jiraa tiro yar oo ka mid ah dadka kasoo jeeda africa ee wadankaasi ku dhaqan waxaana ka mid ah sagaal iyo toban qof oo kasoo jeeda namibia botswana waxaa laga tarxiili doonaa laba iyo toban qof koonfur africana waxaa loo diiwaan geliyey saddex boqol toddobaatan iyo sagaal xubnood liberia waxaa loo diiwaan geliyey kun shan boqol lixdan iyo saddex qof mosambique waxaa loo diiwaan geliyey afar iyo toban qof angola waxaa loo diiwaan geliyey lix boqol lixdan iyo laba xubnood zambia waxaa dadka laga masaafurin doona mareykanka lagu sheegay boqol toddobaatan iyo afar xubnood dadka kenyaanka ah ee la tarxiili doono ayaa iyagana lagu sheegay kun laba boqol iyo siddeetan iyo laba xubnood waa tahay maahirow intaadan xubintaba ka dhammaan maxay ahayd hadalhayntii ugu dambeysay ee baraha bulshada tiilay waad mahadsan tahay walaalka baraha bulshada waxaa maanta si aad ah looga hadalhayay arrinta ku saabsan heshiiska ay kooxda hirdada soomaaliya la gashay shirkad laga leeyahay dalka mareykanka si ay donald trumpa ugu qanciso in ciidamadiisa uu kusii hayo soomaaliya dadka oo arrintan si aad ah uga falceliyey ayaa kooxda hirdada ku tilmaamay mid aan damiir lahayn oo hantidii ay shacabka ka dhacday ku naasunuujinayso gaalo shisheeye ah waxaan dowlad ma ahan waa shufto qowlaysato ah oo lacagta ay gaalada siinayaan maxay ciidan ugu dhisan waayeen waa iyaga shisheeye naaxinaya eh walle kuwan waa doqomo waxaa sidaas yidhi cabdi faarax qof ay ugu qoran tahay qof kale oo ay ugu qoran tahay iimaan cali ayaa isagana tallaabadan ku tilmaamay mid axmaqnimo ah xasan sheikh waa doqon aan dowladnimo waxba ka aqoonin gaaladan uu lacagaha ku faraqayo soo ma ahan kuwa dadkeenna xasuuqay yaa u sheega in trumpa uusan lacag uga baahnayn midda kale ciidanka mareykanka soomaaliya uma joogaan danta dowlad ku sheegta ee waxay ku joogaan tooda ayuu yidhi gabar lagu magacaabo fahmo warsame oo arrinkan facebook uga warcelisay ayaa tiri xasan sheikh dhulkii uu boobay oo xitaa dadkii qabuuraha kasoo faagay lacagtii uu ku gatay ayuu shirkad maraykan ah siinayaa odaygan waa waashay wuxuuna isku bedelay tuug xubintiina waa inaga intaa cabdulqaadir aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen maahir maxamed oo xubintii hadalhaynta inala socodsiinaya قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا اكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى انشري الدين ضياء waa hagaag dhegaystayaal qaybihii dambe ee barnaamijkan ayaannu isla soo gaaraynaa markan waxaydu ku soo dhowaataan warbixin aannu idinkaga diyaarinay madaxda dowladda siliibadda ah ee kenya oo ka argagaxay go'aankii uu gaal donald trump ku joojiyey dhaqaalihii uu maraykanka ku siin jiray dalkaasi kenya waa kan nuur cali warsame abuushayba oo warbixintan inoo eegaya tan iyo markii saliibiga donald trump loo caleema saaray madaxweynaha maraykanka labaatankii bishan waxay qilidhaan ka soo yeeraysaa xukuumadaha siliibiyiinta afrikaanta iyo kuwa dawaaqidda ah ee ka jira caalamka islaamka kuwaasoo ku tiirsanaa sandareertada liidata ay ka helayeen maraykanka gaal trump ayaa maalmihii ugu horreeyey ee xukunkiisa waxauu soo saaray qaraaraad dhammaantood dallidii ku ah shisheeyaha haddii ay ahaan lahaayeen soogolootiga tahriibka ku galay waddankiisa iyo kuwa u gacmo horsada xukuumadda washington madaxweynaha cusub ee maraykanka ayaa la moodaa inuu odhanayo kuwii jeebkeenna ku tiirsanaayow dhuunta isqabta tallaabadan ayaa durba anfariir iyo argagaxa ku riday dalal fara badan waxaana ka mid ah dowladda silbiyadda kenya oo sheegtay in go-aanka trump uu ku joojiyey kaalmooyinkii dibadda uu wiiqi doono awoodda iyo horumarka dalalka afrikaanka abraham koreer singaoy oo ah xogayaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda kenya ayaa shaaca ka qaaday in go-aankani uu ka hor istaagi doono dalalka afrikaanka ah inay gaaraan yoolkooda horumarineed joojinta lagu dhawaaqay ee kaalmada dibadda ee maraykanka waa nasiib daro waxaanay wiiqi doontaa awoodda dalal badan oo afrikaan ah sida caafimaadka iyo bartilmaamniyadada kale waxayna wiiqi doontaa gaaritaanka yoolka horumarka waara ayuu yidhi singo-oy singo-oy oo werwer badan ka muujiyey tallaabadan uu qaaday gaal trump ayaa sheegay in kenya ay weli ku rajo weyn tahay in madaxweyne trump uu abuuri doono hanaan cusub oo lagu caawinayo dalalka aadka uu nugul mas-uulkan kenyaanka ah oo ay ka soo dhoweyd inuu ooyo sababo la xiriira murugada ay ku hayso lacagta oo maraykanku ka jartay kenya ayaa muujiyey in dalkiisa uusan ka maarmin malaayiin dollar ee uu uga imaan jirtay washington waana muuqaal kale oo muujinaya afrikaantu inay addoommo u yihiin salibiyadda maraykanka xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda salibiyadda kenya ayaa kula dardaarmay dalalka ay saaxiibada yihiin ee afrikaanka ah inay wax ku qaataan oo ay cibro iyo duruus ay u noqoto tallaabada uu qaaday trump oo ay joojiyaan dawarsiga gacmo horsiga iyo ku tiirsanaanta dalalka shisheeye isla mid ah dowladaha afrika waa inay u kacaan caqabadda oo ay ka faa'iidaystaan fursadda ay naftooda kaga goynayaan ku tiirsanaanta dibadda ayuu yidhi abraham korey singoy oo ah xogayaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda kenya dowladda kaafirada maraykanka ayaa sanad walba kenya lacago boqolaal milyan oo dollar ah ku siin jirtay mashruuca waxaa loogu magacdaray la dagaalanka argagixisada kaasoo kenya ay wakiil uga tahay reer galbeedka geeska qaaradda afrika kubnaan ka mid ah ciidamada ashaarar dirarka kenya ee loo yaqaano g s u iyo t b u ayaa lagu biili jiray lacagta ka timaada wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ee loo yaqaano gargaarka dibadda washington ayaa kenya u aragta xaliif istaraatiiji ah oo ay ku leedahay geeska afrika saliibiga jo biden madaxweynihii dhowaan xilka ka degay ayaa sanadkii labada kun afar iyo labaatankii kenya u aqoonsaday xaliif maraykanku leeyahay oo ka baxsan gaashaanbuurta naato dhinaca kale madaxweynihii hore ee kenya gaal uhuru kenyatta ayaa ka falceliyey go'aanka uu qaatay donald trump isagoo hogaamiyayaasha dabadhilifyada ee afrika ugu baaqay inay joojiyaan gacan horsiga iyo ku tiirsanaanta kaalmada shisheeye oo uu sheegay inay tahay caqabad curyaaminaysa horumarka iyo dhaqaalaha kenyatta ayaa dadka kenyaanka ah ee u barooranaya ku yidhi ilinta cishada oo iska hilmaama lacagihii idinkaga imaan jiray maraykanka isagoo wax lala yaabo ku tilmaamay sida ay madaxda kenya iyo shacabka intaba ay ugu oynayaan lacagtii maraykanku ka jartay uhuru kenyatta oo runtu ay hortiisa timid kana rajo dhigay kaalmadii maraykanka ee kenya ayaa xusay mar uu ka hadlayay shirweyne caalami ah oo lagu goorfaynaya caafimaadka in ku tiirsanaanta dalalka shisheeye ay caqabad ku tahay horumarka dhaqaale ee waddan uu ku tallaabsado isagoo go'aanka trumpna ku sifeeyey baraarujin ku socota madaxda afrika waxaana hadalladiisi ka mid ahaa
watu wanalia why are you crying is not your government is not your country he has, he has, no, he has no reason to, to give you anything I mean, waxaan arkayay maalin dhoweyd dadka qaar oo oynaya sababtoo ah trump ayaa joojiyey maalgelintii ama lacagtii uu bixin jiray oo maxaad u oynaysaan ameerika ma ahan dowladdiinna maraykankuna ma ahan dalkiinna ma jirto sabab uu wax idiin siiyo sababtoo ah ma bixisaan canshuurta maraykanka ma jirto sabab uu wax idiin siiyo ma bixisaan canshuurta maraykanka tani waa degniin aad si fiican uga faa'iidaysan kartaan si aad u ogaataan waxa aad samayn doontaan si aad dhexdiinna isku taageertaan aan dhammaanteen iska kaashanna sidii aan arrinkan u soo dhowayn lahayn haddii aan jecelnahay iyo haddii kaleba maalgelinta cudurradan faafa waa in aan innagu ka keennaa nafteenna sababtoo ah waa in aan bilownaa mudnaantana siinaa arrinkeenna gaarka ah waxa muhiimka inoo ah innaga oo afrikaan ah in aan ku noolaano qaaradda waxna qabsanno
This is a wake up call for you to say, okay, what are we going to do to help ourselves? Instead of crying, to, to, to, to Juliza, what are we going to, what are we going to do? Yeah? To, to support ourselves. Because nobody is going to continue holding out a hand there to give you. It is time for us to use our resources for the right things. We are the ones who are using them for the wrong things.
dhanka kale kooxda ridada soomaaliya ayaa walaac xogan ka muujisay tallaabada uu maraykanka ku joojiyey dhaqaalihii kaga bixi jiray dibadaha iyadoo wadarta lacagaha uu maraykanku ka jartay ee u qorshaysneed inuu siiyo kooxda riddada lagu sheegay boqol labaatan iyo shan milyan oo dollar maraykanka oo ah dalka ugu horeeya ee reer galbeedka ee dhaqaalaha ugu badan siin jiray kooxda riddada soomaaliya ayaa horay u sheegay in lamasuq maasuqin dhaqaalihii uu sida gargaarka ugu bixin jiray maleeshiyaadka calooshadu shaqaystayaasha baangaraafta ee isagu tababaro ee loo yaqaano danab
كسرى انشر الدين ضياء وانثر الاخلاق
aad buu u mahadsan yahay walaalkeen abushayba iyo warbixintiisii ayay taasi ahayd waxayna u dambaysay barnaamijkeennii faafreebka wararka oo caawa qodobo kala duwan eedu ku maqasheen barnaamijkan oo kalaha dhegaystayaal intaan ku kulmi doonno sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasirunaa nicma almawlaa wa nicma annasiir
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى